إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad habeenimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mu-asasada alkataib ayaa baahisay qeybta saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta ee guul mise gebi dhacleen taasoo si gaar ah loogu soo bandhigayo sida uu xasan sheekh ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye dowladda federaalk ayaa cadaadiis xooggan saartay maamulkii axmed madoobe ugu magacownaa magaalada baardheere ee gobolka gedo hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taxanaha geedigii garguurta guul mise gebidhacleen oo ay soo saartay alkataayib ayaa dad badan waxa ay ku daawadeen deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba ah iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay waddada u galeen maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda askarta la dilay ayay tiradoodu ahayd toddoba askari waxaana ay fasax ahaan uga socdeen reerahooda balse maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waddada u galay askartan waxaana muuqaalo ay kasoo duubeen xilligii ay leynayeen ku baahiyeen baraha bulshada xasan dhicisow oo ah taliyaha maamulka la magacbaxay hirshabeelle ayaa si adag u cambaariyey dilka askartaas isagoona sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyaadkii falkaasi geystay waxaan ka tacsiiyahaynaa geeridii xanuunka badneed oo maanta ka dhacday degmada ceelbaraf oo lagu laayay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan uga tacsiiyahaynaa ahladii ay ka geeriyoodeen taas kadib waxaan cambaarayhaynaa falkii ka dhaca meeshaas oo faalxumada badnaay rum ahaantii waxaan ku tilmaamno ma naqaan laakiin fal xun ayaa meeshaas ka dhacay in ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dariiska shan oo ayagoo ka soo baxay difaaci oo dalka ee dadka u dhimanayay in waddo in loo galo la dilo rum ahaanti waa wax waxaan ku tilmaami karnaa ma naqaan waa wax aad fool xun waa cambaaray haynaa waana arrin aan wanaagsanayn oo fiicnayn arrintaas dadkii sameeyana rum ahaanti waa dadaan ka fiirsan waxay sameeyeen ayagana ka dowlad ahaan haddii aan naha dowladda hirshabeelle go-aan ka soo baxay madaxweynaha uu noogu sarreeya wasiirada in tillaab sharciya laga qaado diyaar ayaan u nahay tillaabaan ka qaadaynaa meel kastay galaanna waa ka dabagelaynaa maleeshiyaadka macawisleyda ah oo horey loogu aas-aasay la dagaalanka shareecada islaamka ayaa hadda isku bedelay leynta ciidamada dowladda federaalka waxaana ay amakaag la noqotay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyagoona ku tilmaamay wax aan la filanaynin maleeshiyaadka mooryaanta macawisleyda ayaa sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ka geysta dhacyo boob loo geysanayo gawaarida safarka ah ee ka shaqaysata gobolkaasi iyadoona aysan jirin maamul wax ka qabanaya mu-asasada alkataib ayaa baahisay qeybta saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta guul mise gebi dhacleen taasoo si gaar ah loogu soo bandhigay sida uu xasan sheekh ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye warbixinta warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed cali
بسم الله الرحمن الرحيم
waa xalqada saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurta guul mise gabi dhaclayn kaasoo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku soo gudbinayso halka uu ku dambeeyey duulaankii uu xasan sheekh laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qaybtan oo la daawan karo qadar konton iyo sideed daqiiqo ah ayaa waxa ay alkataa'ib ku soo bandhigaysaa kadib weeraradii galcad iyo coos weyne tiirka uu maciin miday xasan sheikh ee uu doonayay inuu ku samatabaxa balse la dumay weeraradaas malaaximta ah kadib iyo jabkii ay ciidankooda ka soo qaadeen furimaha dagaalka waxa uu xasan sheikh wejiga labaad ee duulaanka ku tashanayay awoodda dowladaha shisheeye ee afrikaanta ah waxaana ay magaalada muqdisho ku casuumeen madaxda waddamada loogu yeero safka hore iyadoo gacmo horsi kadibna aan waxba laga soo qaadin dalabkooda waxaan soo haray dowladda soomaaliya maxay dalalka safka hore u kaashanaysaa shabaab intuu joogaa waxaan ku tashanay annaga iyo ayaga safka horeba shabaab in soomaaliya gudaheeda lagu baabi'iyo iyagana aanu u gudbin annagana dhexdeenna aanu joogin waa qodob qodobka labaad obereshinka annaga iyo dowladahaasi naga dhexeeya waa sagaashan maalmood
ciidankii weynaa oo la filayey oo obereshinkii libaaxa madow la dhihi jirayna isaguna kol dhow bilowmaya muddo ay maaweeladaas ku jireen kadib iyo buunbuuninta xamlada black lion wuxuu mar kale xasan sheekh ku hungoobay rajadii uu ka lahaa inuu helo soddon kun oo ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo uu doonayay inuu u kaashado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waxaa asbaabaha fashilkeeda ka mid ahaa saraakiisha etoobiyaanka ah ku qeexeen inay isku soo beegmeen go-aankii lagu dhimayey ciidamada atmis iyo dalabka xasan sheekh iska daa inay shisheeyuhu dowladda federaalka wax taraane waxay iyaga qudhooda wajahayeen weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeryo ay ku sugnaayeen ciidanka etoobiya iyo kuwa yuganda lagu daray weerarada kamaainka iyo qaraxyada isugu jira ee ciidanka kenya lagula beegsanayay gudaha dalkooda iyo dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haystaan
xerada gacanteena laa soo gelin cadowaasi waxaynu ognahay sida ilahay unoo sheegay qur-aanka qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayakhzihim wayansurkum calayhim wayashi siduuna qowmi muminiin
markii uu dhaawacu ka tambatay jab xooggan iyo guuldaro qaraarna uu xasan sheekh ka soo hooyey furimaha dagaalka waxa uu bilaabay in si ka duwan hadalladii qabweynida ku dhehneed ee uu ciidanka ka horjeedin jiray uu iminka u beddelo kuwo quus ah isagoo si cad u sheegaya in haddii ay furimaha ka cararaan aysan ammaan ku heli doonin muqdisho oo horraanba aysan amni ku haysanin laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonno dhammaanteena xamara isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ledi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabta waa maya kuma haysanno horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysanno kumana helin anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray riboort oo ku saabsan wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligayn aan dhibsan jiray mar walbana riboodka ku qoraraa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in aad ribood ku akhrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saasaa la dilay saasaa la dilay kaasi waa dhintay soo maaragtid kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan anigi ku noolna annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aad u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saarax dayfullah dadkii dilay ma la hayaa maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa weli waa baxsadii waa socota weli waa baxsadadii waa socota waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro amni la ysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa
marka laga yimaado dhiigbaxa daran ee dowladda federaalka ku qabsaday gobolada dalka si gaar ah kuwa dhexe waxa ay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayeen magaalada muqdisho ee ay ku beegsanayeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka arrimaha walaaca iyo argagaxa ku beeray xubnaha dowladda federaalka iyo madaxdeeda intii ay socdeen weerarada lagu beegsanayay xarumaha muhiimka ah ee muqdisho waxaa ka mid ah in qaar ka mida ragga fulinayay howlgalladaas ay iyagoo badqaba dib u soo laabteen sheegayna inay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlgallo hor leh
hotel xayaad markay shabaab galeen hours ama maaqaan ay socotay xabadda hotel xayaad shabaabka soo gala labaiyo toban ilaa afar iyo tobanaa lagu qiyaasaa ee waagaas laba ninaa la arkay oo labadooda bannaanka u soo baxeen labadiina waa la dilay intii kale meydkoodina lama arag noloshoodiina lama arag dadkii meesha ku jiray oo kasoo badbaaday waxay ku leeyihin afar iyo toban ay ahaayeen shabaab waxay isla maalintii ku xogta soo qoreen ciidanka operationkaas fuliyey oo hawshooda soo dhammaystay oo hadda isu diyaarinaya wejiga labaad oo meelana siinag jooga yani hawshii ciidankaas waa ka baxeen meeshii waay macnaha wax beeniyana ma aan arag hubkoodiina lama arag meydkoodina meesha laguma arag
weeraradii hotel xayaad kii villa ros xog kugalkii xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkii taliska lagu dabiibayey macawiisleyda hiiraan biral beach hotel s y l iyo weerarkii saraakiisha imaaraadka ee horboodayay duulaanka ay dowladdaasi ka wada yemen iyo soomaaliya ayaa iyaguna ahaa kuwo qamuunyo iyo murug horle u horseeday dowladda federaalka xasan sheikh ayaana aad uga walaacay weerarkii lagu beegsaday saraakiisha imaaraadka dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye kabka aynu ciidanka aan la ammaanaya maantoo dhan ee magaalada muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dowladda imaaraadka carabtaana siisay saaxiibbada waaweyn oo aan leennahay oo dagaalka nagula jira oona kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga imaaraadka carabta xaalkeennu waa saas
camaliyaadka nafurnimada ah weerarada inqimaasiga ah iyo howlgallada madaxjebinta ah ee muqdisho waxaa barbar socday weeraro toos ah iyo kuwo cagmarin ah oo ay martigelisay caasimadda taasoo cabsi hor leh u kordhisay dowladda federaalka wixii xilligaasi ka dambeeyey madaxda dowladda federaalka ayaa afkii juuqda gabay iyadoo laga soo firxaday furimihii dagaalka muqdishona aan hurdo lagu ladin waxa iyana arrinta yaabka leh ay ahayd filimkana lagu soo bandhigay in maamul goboleedyada qaar ay go'doon ku noqdeen magaalo madaxda xarunta u ah oo ayna dhinac uga bixi karin cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed شباب أفرد جزء كفر بكو ما يكال حسن كجرن إني أنا تو شباب كبر انتبه نفدي هنوير دولنا هنقول مجاه تو هنقرون مله ما أنت أو شن كيلو متر أو حبسة أنا قلت أن كجرن intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qaybgeli kara ma jira aabbihiis ninkii uu tuuladan lagu dhigay ku dhintay ma tegi karo
anaga maayfuulkan hoostiisaba haddii naloo fadhiy burjeedba aanan tegi karin yah gasabtaba aanan tegi karin doynuunaya go'doona jidkale meynana loo gelina ee soddon ku dhimanaysa waajid male qansax dheera male diinsoor ma tegi kartid diyaaradda waa la fuulay diyaaraddiina waxay rabtaa boqol doolar qofki
sida ku xusan filimka fashilka iyo guuldarrada gulufkii xasan shiiqe uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa kaalin muuqata iyo dowr aan qarsooneen ka qaatay qabaa'ilka ansaarta ah kuwaas oo rag iyo dumar da'yar iyo duqayba aan u kala harin inay halganka ka qayb qaataan waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه kaalintaas muuqata waxaa iyana walaac xooggan ka muujiyey madaxda dowladda federaalka kuwaas oo si cad u sheegay in shacabka oo idil ay garab u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalkana ay gaalo ka aaminsan yihiin waa markii ugu horraysaan u malaynaya si xooggan oo negatiifa ay isku galeen qabiilka iyo diinta clan and religion isguursaday way yar jirtay mararka qaarkood meelaha laakiin qabiil difaacaya al-shabaab because dhallinyarada al-shabaab ku jirta ayaa annaga ah khatarteeday leedahay aadan yamaal baan tagaanin iyadoo saas xabadii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cihloon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin odayaho waxaa jiray xoogaa wuu iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ama nimankiiba mise eh, bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi eh, bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ahaa ninbaa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah malaa layidhi ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaalatiin anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha khawaarijta ka mid ma aha eh, wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo- oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida
waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idiin sheegaya gabar yar oo aan sideena saddexiy toban jira ama labaiy toban jira qiyaasta baan adeer shaah naga yii telefoon yar inta la soo baxday bay hooyadeed wacday markaas tiri hooyo murtidiintii baa ile eh, shaah naga iibsay ma ka iibsan karaa
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah oo dhabarka ka jebiyey xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kadib waxa ay madaxda dowladda federaalka yaqiinsadeen inay ku fashilmeen xaqiijinta hadafkooda waxay bilaabeen inay si cad fagaarayaasha uga sheegaan inay galeen dagaal aan kooda ahayn walwal xoogganna ay ka qabaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidankooda islamarkaana la waayey saraakiishii hogaamin lahayd dagaalka maadaama kuwii lafdhabarta u ahaa xamlada ay ku la'deen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka aan ku jirno dagaalkii aan naqaanay ma aha
waad ula jeedo oon ula jeedo dagaal inta miis la fadhiisto khariidadiisa lagu dhigo natiijada halkaas laga sugo keliya ma aha dagaalka khariidada la dhigo oo la waxeeya waxa ku sabayska ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaalkaas inaad taqaano awooddaada iyo awoodda cadowga aniga walwal weynaan ka qabaa runtii sida hadda xaaladda ciidanka ay tahay walwal weynaan ka qabaa een, xog la-aanna ma ihi markaan saas leeyahay Een, duruufta ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed walwal weynaan ka qabaa een, een, saraakiishii hoggaaminahay dagaalka inaanan la haynin Ee, walowle aan- ama aan la diyaarinin walow weynaan ka qabaa sida a- a- arrimaha dagaalka loo iyo cidda talada hadda oo gacanta ugu jirta ahu sidai wax ku wado laakiin ayaan darada waxay tahay uu yidhi markii adigana aas aqoonin cadowgaagana aadan aqoonin markaas wuxuu yidhi marna inaad guulaysato lagama yaabo dagaal wax sahlan maaha marka een, inaan si habqana ku galnay yaa soo baxday runtii markii dambe oo guulihii aan deg dega ku xaqiijinay in la hay waayey yaa- yaa soo baxday iyo haddii dowladdu ku doodo guul baan ka gaarnay Een, bal iyadan is ogeyna dib hays ugu noqoto marka yani dadka soomaalidu ma aha waxay aqbali karaan yani wax saasa ma ma rumaysan karayaan because waxay u ogyihiin xaqiiqda ka taagan dhulka adduunku quusuu ka joogaa soomaaliya quus weyna laga joogaa Een, eh, waxa laga malaysanayay iyo waxay qabsan kartay iyo waxay qabatay farqi weyn oo dhexeeya in adigoo intaasoo ciidana leh oo intaasoo dhaqaalaa leh oo madaxtooyada iyo ujeeda dhagxaan aan yaaliin يكون يكسين أدو حقا محيطها هذيك إلى هذا الدنيا نلا يابنتها حق نقميرة حول نقميرة ضد نقميرة
marka laga yimaado guuldarrooyinkii milatari ee uula kulmay xasan sheekh sidee ayuu ula falgalay masaa'ibkii kala duwanaa ee soo maray dalka sida abaaraha iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka muddada uu xilka hayo xalqada xigta ayay ku soo gudbin doontaa mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib dowladda federaalka ayaa cadaadis xooggan saartay maamulkii axmed madoobe ugu magacownaa magaalada baardheere ee gobolka gedo qodobkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali iyadoo buuq iyo isqabqabsi uu muddo ka taagnaa maamulka magaalada baardheer ee gobolka gedo dowladda federaalkuna dhankeeda ay cadaadis xooggan ku haysay maamulkii axmed madoobe ugu magacaabnaa magaaladaasi ayaa dhanka kale warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in dowladda federaalk ay la wareegtay gacan ku-haynta baardheere ee gobolka gedo halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen maamulka axmed madoobe cabdulaahi shimbir oo ah guddoomiyaha gobolka gedo ugu magacaaban dowladda federaalk ayaa hoggaan cusub u magacaabay halkaas iyagoona sheegay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaaladaasi khaasatan waxaan u mahadcelinayaa in alle intii ka qayb qaadatay in khilaafkii meeshaan ka jiray si nabadgelya u ku soo dhammaato odayaasha dhaqanka culamaa udiinka qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo saraakiisha dhammaan waxaan leeyahay mahadha idinka gaarto hawshii meeshaan ka dhacday haddana waxaa joogo meesha oo ku sugan goobta sada arkaysaan maamulkii loo soo magacaabay degmada oo cusbaa oon ku wareejinayna xafiisyadoodii arrintan ayaa lama filaan ku noqotay axmed madoobe iyo guud ahaan maamulkii u fadhiyey baardheere hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe tafaasiil ku aadan waa kan cali aadan hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe suuqyada lagu iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka asbaabo kala duwan oo ay ganacsatadu ku sheegeen inay keeneen hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada jowhar sida uu ku waramayo mid ka mid ah ganacsatada shidaalka ee magaaladaasi qiimaha shidaalka hadda magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa labaatankii litar waxaan gadnaa sideed iyo toban dollar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban dollar oo labaatankii litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale labaatankii litar waxaan gada jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar gadi jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gadi jirnay labaatanka litar hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan senti waaye waxaan keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaaha maad iskale qiimo dhimis aada iyo aada u fiican oo qurux badan had jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd waxay ku safeeyeen ganacsatada wadooyinku ay fatahaado ku dhufteen iyo gaadiidka oo qaati ka taagan wadooyinkaasi
taxanaha geedigii garguurta guulmise gebi dhacleen oo ay soo saartay alkataayib ayaa dad badan waxa ay ku daawadeen deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya maxamed muudey abumuslim
boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka kunyobarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xalay meel fagaaro ah ku daawaday taxanaha ay bilowday mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlayo guuldaradii xasan sheekh uu kala kulmay dagaaladii uu xasan sheekh ku qaaday mujaahidiinta al-shabaab muuqaalada dadka ay daawadeen ayaa muujinayay khasaaraha gaaray dowladda federaalka iyo ciidamadeeda oo noqday kuwa dhintay iyo kuwa in badan oo ka mid ah isaga cararay dalka idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa codbaahiyaha la dhex qaaday dadweynihii usoo daawasho tegay isdaarka kuwaas oo dareenkooda kaga warbixinayaan
magacaygu waa shamuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanaan loo yaqaan bismillahi raxmaan raxiim horta filinkaas waxaa igaga baxay xasan ka guurtay labadii sano oo ku dhawaaqay xamlada ku dhawaaqay oo waruu ku soo afjareeyaa su-aashu waxay tahay wax badan buu ku hadlay mar waa dhaartay wuxuu ihi macnaa axmed waxaan kusoo afjareeyaa laba sano aan kusoo afjareeyaa mar wuxuu ihi shabaab waa kalluumbiya ka dhammaaday marka waxay su-aal jawaabtu tahay maanta yaa noqday kalluumbiyaha ka dhammaaday yaa noqday
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مقاقة أولا آدم مع عثمان موسى أبو دجانة فيلم كان والفيل كثير سيد ما شاء الله الكتائب هذي الفضاي هذي اللي كتال جلسة دياريت ما شاء الله منا حقيقة أمود أمود تصيد شيء منا إتوسي إتابسي ولا كدايو حسن قرقور توركيو الشيء أسكك الدنيا marka ilaahay subxaana watacaala qowlkeemayna marka kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kathiiratan biidnillah un ku elbaxsan un dad ku badan un hadaa'an un un un mana marka faan faankayo ma iska bedelo mana ciidanka inaas la burburi la dhameey maañ gurtu malaay oo ka haru maañaa haddii malaay ku gur malaay sal urushaa dhahay marka ilaahay subxaana watacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa dheh ilaahi subxaana watacaala islaamkan mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala garabkiyo ah usa gargaaraa magacii waxaa la yidhaha macabdulaahi waxaan u arkaa filimkan farxad weyn oo aad iyo aad u ballaaran ilaahayaa ku mahadsan cadowga inay ilaahay ku jebiyey xasan garguurto ku kafiifay shabaab waa ka xoog badana kalluun biyo ka dhammaaday waa dhahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama asiga oo la jebiyey farxaddayda intaasay ku kooban tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybta saddexaad ee taxanahani oo xalay soo baxday ayaa lagu soo bandhigayaa fashilkii ku yimid howlgalkii balaag leyshan iyo wejiga bixii uu xasan sheekh kala kulmay wejiga labaad ee duulaankiisa xalqada xigta ee taxanahani oo la baalamiyey ayaa looga jawaabi doonaa su-aalo muhiim ah oo ay ka mid ah waxa xasan sheekh taray bulshada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan la ildaran dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ah waa naga intaa